golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta ogolaaday mooshin ku saabsan dib u eegis lagu sameynayo xeerka mideynta cashuuraha iyadoo aanay soo xaadirin fadhiga mudanayaal badan oo ka tirsan golaha haddaba khatar maxamed cakule ayaa arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xildhibaan mustafe khayraye
khadar aad iyo aad baad mahadsan tahay waa sax goluhu saaka wuxuu gelayay mooshiin saamayn siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba yeelanaya oo ah mooshin xurin xeer xeerkaasoo qoseeyaa maaliyad mooshinkaasi nintii horaa gooraha la keenay latalin sharci baa loo diray mooshinkaasi inuu waafaqsan yahay rasiijarkii goluhu u mari jiray marka mooshin la keeno waxaa ilaa xali toole dhacday in booshinkaa dagaal lagu soo qaaday in goolaha la ysku dayey goolahoo fasax sii gelayo muddooyinkii u dambeysay wiigii u dambeeyey wiig shaqeedkiis ay tahay inaan goolaha la iman koorumku aanu buuxsamin marka koorumkii goolaha laga dagaalamay xildhibaano waxaa weeye aanu u tirinayn inay xeerkan u arkaan waxaa weeye dhib u arkaan oo waxaa weeye aan ayaa ka shaqeeyey inaan xeerkaasi maanta goolaha aanu helin koorum marka alxamdulilah maanta uu dee koorumkii u buuxsamay dadka ku dhegeysanaya oo fasirtid xeerkan dadka qaarkood waxay u arkayaan ama u malaynayan yahay xeer xuquuqo dhaqaale qaadaya ama abuuraya bal haddaad fasirtid nuxurka xeerkan muxuu yahay aad iyo aad baa waxa weeye sixuun wuxuu sheegay si xeer ka daran baa layidhi xeerkan waa xeer taabanaya cadaaladda guud wax wada lahaanshaha dalka iyo dhaqaalaha dalkaba taabanaya xeer cid gaara u jahaysan maaha mid cid gaara ku jahaysanna maaha xeer deegaanada kala dhaweysanaya maaha xeerkan wuxuu noqonaya xeer qaran oo miiseyla cilaa ceelaaliya dadka somalilan ee jamhuuriyadda ku nool xeer waxaa weeye duruuftooda taabanaya waxaana weeye xeerkani wuxuu ahaa xeer lambar labaiyo toban baa laodhan jiray xeerka mideynta cashuuraha ayaa laodhan jiray iminka labadii kun iyo sagaaliyo tobankiibaa xeer lambar saddex laatan qodobo ka mida laga dhigayo xeerkii la nasakhay wuxuu taabanayaa laba laba aragtiyood unbuu xeerkaas ka duulayaa laba kabbaa dowladda dowladaha hoose ka helaan dowladda dhexe kab waxaa la ydhahdaa labayo toban point five baa la ydhahdaa kuwaas waxay ku gaaraan gariid bay ku gaaraan eedu wax iskumida bay qaadataa biidu wax iskumida bay qaadataa siidu wax iskumida bay qaadataa taa waxa weeye kama taagnaa dulmi kama taagna walba meelaha qaar sharciyan baanu dulmi uga taagna meelaha qaar marka la eego number of populationkii magaalooyinka laguma salaynin laakiin ka caqabadu ka taaganta waxaa weeye ten percenka waxaa weeye boqolkiiba tobanka ay dakhliga dowladaha dhexe u qabtaan dowladaha hoose oo ah laba heroo herarka guud ee miisaaniyadda ka go'a labadaa oo aan u aragno inaan sida loo maamulay aanay ahayn si cadaaladda guud waafaqsan si xeerarka waxaa weeye constitutionku bayska u yahay waafaqsan ee wax wadalahaanshaha dalka kala korisayna magaalooyinkii dalka marka anagu ma aragno xeerkaasi waxaan u aragnaa inaan cidnaanu ku tacadiyeynin laakiin wax wadalahaanshihii guud ee dalka inuu taabanayo xeerkii weli lama gaari laakiin waxaa xeerka laftigiisa sida igu maqaalaa in mooshinkan loo rara inuu noqdo mashruuc sharci oo golaha wakiilada ku ekaada marka balta haddaad fasirtid hadda waa maxay tallaabada ku xidhan khadarow dee wax aynu isweydiino ma wax xun maahay laakiin wax isweydarintaa xun in gooluhu curfigiisu waxaa weye in gooluhu imaado xeerarka curiyo aragti iyo doodaha la isweydaarsado hadhowtan cod lagu kala baxo marka dee waxaad arkaysaa xeerku mabdi'iisu inaanu cadaalad ku salaysanayn haddiiba la ishortaagay in waajibkii la furaba waxay tilmaamaysaa inaan xeerkaasi marka horeba uu ahaa xeer waxaa weeye aan loo sirnayn baad arkaysaa waayo dee waxaa weeye muxuu mudanaha maanta ku ololaynaya yaan la imanayn hadduu cadaalad yahay hay tusadaana raacaye marka waxaan u aragnaa xeerkaasi in waxaa weeye dee iminka mooshin buu ahaa xeerkan mooshinkaas wuxuu ahaa xeerkaa ma furnaa oo ma ka wada hadalnaa waxayna ka mid tahay waajibaadyada golaha wakiilada marka waxa uu xeerkani maanta ku cusubi waxaa weeyena fulintoo xeerarku ka iman jireen in maanta waxaa weeye xeerkani gooluhu abuuray taasaa waxaa weeye maanta ku cusub goolaha oo aragti cusub oo soo kordhayo
soomaaha lagu jiraa haddaynu u gundadegno waxa weeyaan ma weli xeer maaha lakiin sooma mooshinkiibaa hadda sharciyoobay horta mooshinkiibaa ansaxay doodii xeerkaa in la geli karaa la furay maanta xeerkiina waxaa weye iminkan baa xeerkii diraafkii qabyo qoraalkaabaa la keenayaa guddi baa loo saarayaa guddiga dhaqaalaha ama de waxaa weye guddi kaleba xaq uu shirguddoonku leeyahay marka iyagaa soo analys garaynaya goolahay keenayaan dood baa ka dhalanaysa dooddaa kadibna cod baa loo qaadaya xeerkanna nuxurkiisu waa xeer dhaqaale xeerkuna hadduu xeer maaliyadeed yahay waxaa weye specific wuxuu yahay goolaha wakiilada marka goolaha wakiilada waajibkaa leh xeerarka dhaqaala iminka xeerar badan oo dhaqaalaha baan xeerkii dakhliga cashuuraha beriga gooluhu yeera xeer xeerar badan oo kaloo shan xeer oo xeerarka dhaqaalaha laga b f m ka la yidhahdo ayaa iyaguna xeerarka dib u habeynta maamulka maaliyadda la yidhahdo yaalla saad carabka ku dhufateena xeerar baa jira maaliyadeedoo wasaaradda maaliyaddu kalfadhigiinii hore soo gudbisay weli xeerarkaasi maydaan taabanin iyada lafteedu miyaydaan la odhan karin xildhibaanada kan dabada ka riixaya laftoodu kala xulasho xeerarkiyaba ayaa ayaa samaynaysaan golo ahaan de waa saxba anaaba waaba ku caddayn inaan kala xoolasho xeerarka samaynayno xeerarka buriyootiga ay leeyihiin baa la kala siinaya saamaynta dhaqan dhaqaalahay bulshada ku keenayaan baa la kala siinaya xeerka culays dhaqaale ummadda ku keenaya in laga baaraandego la tashi badan la sameeyo darafyada uu qoseeyo lala kulmaa waxay ka mid tahay waajibaadka golaha wakiilada in lagu degdegaana ma xeerarka loo arkay inay bislaadeen imanka oo ay u baahan yihiin in iminka waxaweye wax laga qabtana dee waxaweye mudanayaasha way u caddahay markaa dee duruuftaasi way jirtaayo xeerarka waa la kala xulanayaa mudnaantay la kala leeyihin baa loo kala xulanaya mooshin kalena wuu jiro lixdaatan mudane soo gudbiyeenoo isna la xidhiidha in ciddii madaxweyne hore usoo magacaabay bashirudaa oofin weydaa aanu dib u soo celin madaxweynuhu maslada xildhibaan waxaa muuqata golaha inuu mooshinada lasoo gudbinayaa badan yahay horta mooshinadu waxay ka mid yihiin dabcigii caadiga ahaa ee shaqee golay ka mid yihin haddii mooshin yimaadaan inay shaqa socotay tilmaamaysa lix iyo labaatan xildhibaan baa keenay oo kala aragtiya oo kala asxaaba oo aragti qiyamka goolaha in la hagaajiyaa kulmisay waxaynu ognahay gooluhu de waxaa weeye maqaaxiyaha iyo aragtiyaha waxaa weeye dadkiina soo doortay mar walba fariimayna soo gaarhsiiyaan ah waxaa weeye duruufaha togan iyo kuwa taban ee golaha ka imaadaba waxaynu ognahay in guddigii diiwaangelinta ururada siyaasadda berigii dhoweytoole la ansixinayey afar xumood la ansixiyey saddexna la diiday waxaynu ognahay laba iyo dhowr iyo toban maalmood kadib in guddigii saddexdiin lagu soo celiyey waxaynu ognahay in nambar badan oo dhowr iyo konton ay ku ansixeen xubnihii dhowr iyo soddonka helay inay dhowr iyo konton ku ansixeen isweydiino badan baa yimi goolaha waa lagu duraaranka marka aragtida odhan saxiir bay la leedahay xubnaha komishinka ee dhowaan la celiya saddexdaa maxaad ka odhan samson dee aragtidaas waa aragti jaban weeye waayo dee mooshinkayga kumay jirin in saddexda xubnood ee komishinkii hadhay in waxaa weeye kalsooni loo qaada kumay jirin laakiin waxay ahaydun xubnaha dareen baa jira soo maaha inuu soo celin kara maadaama koruhay ku jiraan oo goluna celiyey khadarow de waa la odhan karaayo si kalena waa la odhan karaa anna waxaan odhan karaa xubnaha madaxweynuhu iminka magacaabay xubnaha madaxweynuhu magacaabay haddii ay kalsoonida golaha waayaanna inaan degdeg loo socon anna waan odhan karaa de marka waa daraf kuma midoobi karno ninba dhacab luu iska taagi kara laakiin mas-uuliyiinta kalsoonida golaha waayey maxaynu ka yeelnaa waa arrin golaha yimi oo soo noqnoqday bay ahayd arrinkaasina waxa weye in golahu go-aan ka qaato waa waajib
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee somalilan xildhibaan mustafe khayrayo oo u warramayey khadar maxamed cakule